deegaanka bahalogaab ee gobolka mudug oo kumid ee deegaanada hakora ay sanado ilahdhaafiyo oo ka noolyiin dadyow fara badan iyo weliba hakubaha ee warar sheegaha inuu deegaanka ku jarta baahiyo weyn oo keedin kaabyaalka bulshada lankaadeegow maamulka deegaanka bahalogaab ee gobolka mudug iyo weliba abasho xogan ku muujiyey baahiyaha sheelduwan ee ku jara deegaankaas sida adeegyada walbarashada iyo caafimaadka gudoomiyaha deegaanka bahdogaab ee gobolka mudug yaana ku hadlay baahiyaha sheelduwan ee ku jara deegaankaas usoona ka baaqay in si degdeg ee walanku qabwada baahiyaha dowladdu waad maanta waa joogtaa adduunkana waa arki doontaan waxaan sheegay kole wax beeran maahan caafimaad baan jirin waxbarashaan jirin xarunta dowladdaa jirin guribaa guryahan dhisan saldhig u dhisan booliis guryihi waa dhammaystirin nimadadna waxaan nidhi dowladda galmudug waxaan nidhi meeshaan maa dhisannay oo ma waxaan ku deeqnay biilisan baan ku deeqnay dhammaystirta laba sana qabyata laba sana qabyata biilisana ma hayno biilis sidii sanad keeni lahaa oo lashan maanta la keeni lahaa waxaa maanta dhac ma dhaceen meeshaan waxay badaa biilis u baahan tahay caafimaad u baahan tahay xarun waxay u baahan tahay mataqaana deegaan u baahan tahay waxbarasho u baahan tahay wax waxaas maa dhama hayno wasiirka amniga waa noo yimin waxbarashadu waa noo timid beeru waa noo yimaadeen wax aan noo imaan lama arko mid walba waxay yimaadeen nabadda u yimaadeen maahane horumar waa imaan nabadda waxay u yimaadeen in wax qabtaa mooye nabadduna waxay ku jirtaa meesha in saldhig bilis la keeno baa nabadda ba ka mid ah laakiin maalin walba in la taanano nin remihii la cayriyo wax nadaama maahan maamulka galmudug madaxweynaha gobortooraha gobolka xildhibaanada wasiirada waxaan ka codsanaynaa deegaankan dad balaaran baa degan in loo dhug malahaado ayaan soo jeedinayaa waayo hayadu meelaha dhow bay aadaa meelaha dhow magaalada dhow degmada dhow aadaa safarka dheer iyo diidaya mataqaana iyo meelaha socodka dheer